إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdiin ama bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii qawaacid اlusuul waxaan soo gaarnay asalka labaad ee mutafaqa ah ee la dariishado asalkii koowaadaan darsigeen inshala noogu dhammaaday oo ahaa kitaabka asalkii labaadaan soo gaarnay oo ah sunnada wa sunnatu sunnadu meladii kii weeye werada ka soo araray caninabiy nabiga sala allahu calayh wasalam oo min qowlin qowl ah qowlkaasoo hayrilqur'aani aan qur-aanka ahayn aw ficlin ama ficil ah aw taqriirin ama taqriir ah sunna waa nagii soo ogaanay itlaaqaadkeeda itlaaqaadkeeda saddex shayaa lagu itlaaqi jiray mar waxaa lagu itlaaqaa maa yuujibu lbidca wax bidca ka soo horjeeda markaasoo kale diinka islaamkoo nabi muxamed ka tegoo dhanaa loola jeeda markaasoo kale maa yuqaabilu lbidca haddii la yidhaahdo waa maa kaana calayhi nabiyu sala allahu calay wasalam wa asxaabuhu nebi muxamed iyo asxaabtiisii o dhan waxay ku sugnaayeen wey markaas sunnada waa koow marna waxaa loola jeedaa maa yuqaabilu lkitaab oo adilada marka la timinaya haddii la yidhaha alkitaab wa sunna sunnada markaas waxaa loola jeedaa xadiidkii waa xadiidkiioo idil weeye marna waxaa lagu itlaaqaa maa yuqaabilu lwaajib waxa waajibka ka soo horjeeda oo manduubkii ah saddexdaas macnaa xagga istilaaxa horaan u soo marnay marka hadda maa yuqaabilu lkitaab weeye laakiin usuuliyiinta waxaa caadadooda ah markay sunnada sheegayaan inta xukunka laga qaatay sheegaan oo saddex ah oo ah qowlka nabiga ficilka nabiga iyo taqriirka nabiga waxay ka tagaanoo muxadisiintu ay dheeraad la yihiin sifada ama khalqiga ama khuluqiga sidaas darteeda markay qeexayaan muxadisiintu waxay leeyihin maa waradda cani nabiy sala allahu calay wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin khalqiyatin ow khuluqiya intaasay iyagu ku darayaan sifo oo khalqi ah oo nabiga garbihiisu sidaas ahaayeen tintiis intaasoo xiraha ku tiilay sidaasoo kale abuuristiisa in laga hadlo ama dabeecaddiisa iyo akhlaaq wanaaggiisii laga hadlo taasay ku daraan usuuliyiintu taas kuma daraan sababto ayaga maqsuudkooda usuuliyiinta waa fiqiga meel laga qaato xalaal iyo xaaraan hadii la yidhaha nabiga garbihiisu qaabkaasay u abuurnaayeen laga qaada ma xalaal iyo xaaraan haddee laga qaadama laga qaadama ayagana shaqadooda usuuliyiinta waa meel xul laga qaato sidaas darteeda mas'aladaas usuuliyiintu kuma daraan markay qeexayaan sunnada waxaa ku dara muxadisiinta muxadisiintana shaqadooda waa cinaayatu riwaaya riwaayada in aad loo ilaaliyo cinaaya in la siiyo biriwaayati alaqbaar sidaasay shaqo ka dhigtaanoo dhammaan nabiga qowlkiisii ficilkiisii taqriirkiisii sifadiisii khalqiga ahayd iyo midii khuluqiga ahayd intaba lasoo naqliyo usuuliyiinta gabal ka mida sida baydaawi oo kaleeto minhaajka kutubta ugu caansan usuulka ka mida iskale wuxuu yidhaahdaa sunnada markuu qeexayo qowlu rasuuli sala allahu alay slm wa ficlu taqriirkeelkuu geeyey taqriirku ficilku ku jira taqriirku ficilku markaasoo kale ku jira dad marka aragto kitaab usuuliya oo leh sunnadu waa qowlka rasuulka ee ficilka tarkigii taqriirku wuxuu ugu jiraa ficilka taqriirkii markaas wuxuu ku jiraa ficilki maahan inuu ka tegey ficilku ugu jira hala taqriirka waa inkaarka in laga tago qofaa agta nabiga wax ku samayna ama waa loo sheegaa inuu wax sameeyey nabigu inkiri ma tarkiyuu samaynaa inkiraaddiisuu ka tegaa tarkigana horaan waxaan usoo ogaan inuu ficiliy tarkiguna waa ficil sidaas darteeda usuuliyiinta haddii aad ku aragto maa waradda cani nabiy min qowlin aw ficlin oo tar aysan sheegin taqriirka taqriirkii maahan inay ka tageen ee ficilku ugu jiraa markaas waa sunnatu sunnada maa kii weeye waradda ka soo arooray caninabiyi sala allahu caleyh wasalam oo min qowlin qowl ah qowlkaasoo hayrilqur'aan aan qur-aanka ahayn qur-aanka ka saar ilaa qur-aanka nabiga afkiisaa laga maqlay laakiin usuuliyiintu markaas way ku daraan laakiin kuma daraan muxadisiintu hayrilqur'aan sababto waxay leeyihiin marba haddii nabigu ka soo arooray waa qowl nabigu leeyahay qur-aanku laakiin qowl nabigu leeyahay maba ahanba muballiq kaliyuhu ka yahay lafdigiisa qur-aanka iyo macnihiisa cinda ahli sunna kulli waa kalaamullah allah ku hadlay lafdigiisana allah ku hadlay macnihiisana allah leh marka sidaas darteeda qowlu nebiyi maba ahana haddii loo tiiriyo kaliya khisaalu tusa in loo soo dhiibay oo uu muballiq ka ahaa laakiin xadiidka xuruufta nabigu asaga cabira macnihiisuba waa waxyi macnaha xadiidku waa waxyi dhammaan sidaas darteeda waxyeyn aa la yidhahdo kitaabkii sunnada waxyeyn labada waxyi laakiin qur-aanka lafdigiisii macnihiisu waa waxyi sunnadana macnaha waxyiga xuruufta nabiga cabiray waana midday ku kala duwan yihiin laakiin ayadaa shaaciradu waxay hadaladaaba qur-aanka afar qownay ka leeyihiin qur-aanka waxay isku waafaqsan inuusan kalaam alle ahayn qur-aankan musxafka ku qoran oo suuratulfaatix ka bilowda suuratunaas ku taga xuruuftiisu inaysan ahayn kalaamka alle isku waafaqsan yihin laakiin yaa leh nabigaa leh qaaraa qaba ashaacirada ka mid a oo waa hadalkii nabiga waxa meesha noogu qoran ku tukanna qaaraa qaba waa hadal malku jibriil qaar kalaa qaba laxu maxfuudka lagu abuuray oo laga soo dejiyey oo makhluuqaadkaas geedaha iyo dhagaxaanta sida loo abuuray qaarba meelay ka dhexeen kullina waa dalaa marka khayril qur'aani qur-aanka saas uga saaray marka khayril qur'aani haddii la yidhi axaadiisii qudsiga hedaa soo gelida marka xadiid sunnaday ka mid tahay mar haddii qur-aankii la saaray axaadiistii qudsigeedu waa ku jirtaa marka sunnaday ku jirtaa yo sunnaday ku jirtaa aw ficlin ama ficil ah aw takriirin ama takriir ah saddexdaasaa la ydhahdaa sunno haddeer waxaan gelaynaa marka saddexdaas mid ka mida xujonimadiisa iyo qaabka loo xujaysto falqowlu qowlku xujatun xujo weeye xujadaasoo qaadicatun go'an waa xuja qadciya yejibu waxaa ku waajibaya calaa man qofkii samicahu maqlay qowlka alcamalu ku camalfalid bimuqtadaahu qowlku macnaha uu keenayo uu ku camal falo lidalaalati lmucjis mucjisada nabiga tusida ayna tusay darteed u waajibay calaa sidqi nabiga runnimadiisa ayna tustay masaladan waxay tahay marka qowl iyo ficil iyo taqriir maadaama la yidhi qowlkiyaa loo hormariyey qowlka asaga waa xujo qaadica ah qof kasta oo maqlay waajib waxaa ku ah macnaha qowlkaasu keenaya inuu ku dhaqmo qowlka nabiga qof kastoo maqlay waxaa waajib ku ah inuu macnaha uu keenayo qowlkaasu ku dhaqmo waajibay ku tahay wuxuu kaloo ka hadlay yaana tusay qowlka nabiga inay waajibtahay in lagu dhaqmaa waxaana tusay mucjisada nebi maxamed sala allah alay slm nabiga mucjisa ilaahay la soo diray mucjisadaas oo tusayda nabiga inuu ruu sheegayo oo rabbulcaalamiin soo diray mucjisadaasaa dadka mu'miniinta dhan ku qancin inuu rasuulka alla yahay mar haddii aan rumaynay inuu rasuulkii alle yahay nabigu wuxuu leeyahay waxaasaa xalaal ah wax lala soo diraynaa waa inuu dadka sharciga u caddeeyo waxaasaa xalaal ah allaana ila soo diray wey macnaheedu mar haddaan marka rumaynay inuu rasuulkii alle yahay mucjisadiisa aan ku qanacnay qowlkiisa inaan ku raacnaa waajibay ka noqoneen waxay farac ka noqoneen tasdiiqa oo ma dhici karta inaad tira nabigii nabinimada waa u rumaysana qowlkiisina waa diida halama waa istacaarudayaan nabigu wuxuu ku yidhi rabbulcaalamiina isoo diray shay hebel waa waajib shay hebelna waa xaaraan ma iswaafaqi karaan inaad tidhaahdo rasuul inaad tahay waa runtaa waan kaa aqbalay laakiin shaygaas xukunkaas kaa yeelima ma iskaheli karaan waxaa dhici karta inaad tidhahdo rasuulnimadaadii waa diido gaal aad iska tahay markaasna haddaad rasuulnimadii diidtay xadiiska inaadan ku dhaqmina ka imaanay oo qowlkiisi aadan qaadan iyo inaad rasuulnimadii aqbashay markaad aqbashayna qowl kasta oo ka soo furay aad madaxa saartood aqbasho ma ahane ma dhici karta rasuulkiina waa rumaysanahay qowlkii uu leeyahay war waxaas waa xalaal allah la soo diray dheh yidhi waxaasuna waa xaraamna ku dhaqmima maba iswaafaqi karaan marka mutaabacadu waxay farac ka tahay tasdiiqa aad nabinimada u rumayday ay mutaabacaay farac ka tahay falqowlu qowlku xujatu waa xujo xujadu qaadicatun go'aan yejibu waxaa waajib ku ah calaa man qofkii samicahu maqlay qowlka alcamalu ku camalfalid bimuqtadaahu qowlku macnuhu keena lagu camalfalo lidalaalati almucjis mucjisada dalaaladeeda darteed uuna u waajibay calaa sidqi nabiga runtiisa ay tustay waana sida ilaahayna amray wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana marka waa waajib in la raaca wa ama alficlu ficilka marka ficilkii haray wa ama alficlu ficilka famaa shaygii habata uu sugnaaday fiihi ficilka dhexdiisa amruljibilla abuurista arrinkeedii wadaalika mihaalkii kalqiyaami waa istaagoo kale walqucuudi fadhigoo kale iyo waqayrihimaa qayrkood falaa xukma le xugun ma leh ficilka nabiga toddoba loo qaybiya toddoba loo qaybiya xogaa wuu soo gaagaabiyey laakiin toddobadaba bal inaan tusaalaynaan isku dayayna insha allah toddobada midka ugu horreeya waxay tahay maa facalahu calaa wajhi ljibilla wax uu nabigu sameeyey oo abuuristeeda keenaydaba abuuristiisaa keenayda inuu sameeyo maba dhici karto wax abuuraba inaysan samayn cid kastaba makhluuqu waa ku qasban tahay inay samaydo miihaalna waa kuwuu kuu miihaaliyey kalqiyaami waalqucuudi waalakli waalshurbi waalnawmi kuwaasaa ka mid a marba hadduu makhluuqu xayawaan noolaa yahay inuu istaago inuu fadhiisto inuu socdo inuu wax cuno inuu waxabo inuu seexdo waaba abuuristaa keenayda abuuristaa keenayda gaal iyo muslim bahal iyo xayawaan oo yacqil iyo mala yacqil kulligood taas waa qayb qaybta nuucaas ah waxaa la yidhahdaa falaa xukma leh xugun ma leh xugun ma leh sababtoo ah sideedaba takliifku wuxuu ku tacalluqa ha la yidhi shay ay suurtaabi karto qofku inuu sameeyo iyo inuu iska daayo wogta takliif addoonka marka la kallifaa oo laleeyahay ifcal kada war shay hebel samee takliif wuxuu suurtaabi karaa shay qofku hadduu doonana samayn kara hadduu doonana iska day karo ilaa waxaa la rabay markii lagu kallifay laba maada mid inay soo daahirto inuu hogaansamo inqiyaad laga helo oo uu sameeyo iyo in cisyaan ku dhaco uu diido oo uu ka joogo taasaa takliifku ka suurtaabaa laakiin shay qofku iskagaba qasban yahay ma lagu kallifo takliifkama suurtaabo marka calaa wajhi ljibilla wixii uu nebigu u sameeyey xugun marx aa la yidhaahdaa sida la dhima marka in la istaagaa waa sunno la dhima waa waajib la dhima waa mubaax la dhima waxaa laleeyahay xugunba male ahlcilmiga gabal yida waa iska mubaaxna waajiba oo saas u cabira waa noocaas in la istaago in la fariisto in la seexdo in wax la cuno in wax la cabo hal maadoo kuma jirto shaygan wejka loo samaynaa waa gaal maalan in la seexdo asalkeeda geela xataa waa sexda geela tasuur dheer dhulka dhigu dug yidhahda geela gaal waa sexda muslimna waa sexdaa asalka nawmka marka xugun male laakiin qaabka loo seexana waa ka duwanta taas waa masale kale oo nabiga lagu raacaan sunnay leeda tusaale in wax la cuno yacqil iyo maalaa yacqilba waxbay cunaan noolaha laakiin qaabka wax loo cunaa waa ka duwantoon amar iyo nahy labada waa ku soo arooraa qaab lays amray oo ma'muur bihi ah iyo qaar nahyu canhiyuu leeya waa kayfka taas laakiin asalkan ka hadlayna way dhici kartaa shaygan oo calaa wajhi jibilla loo samaynayey in la amro liamrin khaarijiin arrin ka baxsan waa dhici karta in loo amro tusaale qofka haddii uu cuntada ka soomo sida dhaqangaalaadkiioo kale xoogaa culaysu dareemay markaasuu yidhi cuntadan ka sooma anugu waa shaqagaalada layidhaha marka qofkaas waa la amraa haddii gaajo xaaladdiisu khatar gaarto waa la amraa waxa laleey waajibay kuu tahay inaad wax cuntaa fiir laakiin markaas xukunka sharciga maxaa keena waajibnimadaa waxaa keena arrin khaariji ah oo ah ibdiraarkan qofka naftiisa inay dhacdu khatar gu jiraan qofkana naftiisa xaq umal inuu dilo walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima ma bannaana qofku naftiisa in dilo marka arrin khaarijiya wey mararka gabal waxaa la leeyahay qofkan inuu wax cunaa xaaraanay ka tahy oo tusaale waa arrin khaarijiya taas oo waa maxa cuntadiisu u waday oo u waday ishii caddaad markaasaa cunto cusub haddana la keeno middaas dambe hadduu cuno naftiisa qatar ku jirta xaaraanay kaa taalile markaa waa arrin khaarijiya marka maahan aslulakli maaha marka aslulakli xugun ma laha laleeya oo hadda maalan xalaad adigu cashayday hadda saakoo kale inaad kuraacataa waxa lagu leey waajib maaha sunno maahan xaaraan maahan karaahiye maahan mubaax maahan wax xuguna male wax rabta ka yeel laakiin arrin khaarijiya markuu yimaado ama lagu amraa ama lagaa reeba taas waa nuuc waxaa muhabooneed meeshaasoo kale inuu marka haddana ku sheego taas waa uu sheegay waa masale uu ka hadlay oo uu yidhi wa ama alficlu famaa shaygii habata uu sugnaaday fiihi ficilka dhexdiisa amruljibilla jibiladu waa khilqada abuurista weeye abuuristaa keenaydaba oo xayawaan kastoo la abuuraa sameeya xayawaan kastoo la abuuraa sameeya kalqiyaami sida istaagga walqucuudi fadhiga wa qayrihima kalakli washurbi wanoom falaa xukma lahu kaas halkaas markuu uga gudbay waxaa la rabay inuu ku daro maa facalahu bixasabi alcaada wixii uu sameeyey sida caadada qadarkeedu keentay dhaqanka caadadaa keentay way ka duwan tahay tanu tii hore laba masalo kala duwan weeye tan hore abuuristaa keenayday makhluuq kastaa waa ku qasbanaa inuu sameeyo laakiin tan abuuristuu keeni maya qofku waana samayn kara waana iska day kara caadada iyo dhaqanka toolkiisa sida ahaa markaasuu lana sameeyey tusaale nabiga isagoon xaaji ahayn cumrana u xirnay inuu go' hoose iyo go' karo xidhan jiray marka gabal tusaale nabiga imaamadu madaxa saari jiray maxaa carabtaa madaxa imaamada saari jirtay tusaale nabiga tinta halkaasu ka kala rogtay dhag markaasuu laba u kala bar maxaa yl carabta nuucaas u shallaysan jirta raggooda arrintaas marka fiiri la mid maaha tii hore inaysan la mida waxa ugu daliila ah waad iska day karta adigaba hadda tintu kuuba kala rogna sooma jeedid caadada iyo dhaqanka meesha ka jira saas ahaa ee wax nooluhu ku qasban yahay ma ahayn waa wax qofku hadduu doonana samayn kara haduu doona iska day kara shayga nuucaasa oo ah maa facalahu bixasabi alcaada caadada qadarkeeda wixii nabigu ku sameeyo taas waxaa la yidhaahdaa mubaax weeye xugun ay leedahay fa huwa mubaaxun alale tata ma dhici karto caado xaaraana nabigu inuu raaco ma dhici karto ma dhici karto shay xaaraana nabigu ma sameeyeen marka kaasoo kale waxaa la yidhaha fa xukmuhu mubaax idan tinta halkaas in laga kala rogo oo qofku ninku uu kala barto waxaan leenahay waa mubaax nimanka timaha waaweyn halkaas kow ka kala siiyey dhihi mayno waa xaaraan laakiin u fiirso waa inaad u samayda calaa wejigii nabigu u sameeyey oo ah caado dadkaaga meesha aad degantaha kala rogto markaas aadna kala rogat laakiin haddaad cibaado u samaydo waxaa lagu leeyahay qaladaa kaaga jira sababtu waa maxay nabiga waxaa la rabaa sala allahu calayh wasalam in la raaco la waafaqo daahiran wa baadina nabiga waxaa la rabaa in la waafaqo daahiran wa baadina daahiran maxaanu la jeednaa qaabka daahirkaa ficilkuu sameeyo kale waa inaad samaydo baatinan maxaanu la jeednaa wuxuu u niyeystay waa inaad u niyeysato haddii markaa tinta nabigu uu kala rogtay adna aad kala rogato daahiran waa waafaqdo ficilkuu sameeyo kalaad samaydo laakiin nabigu hadduu caadannimo u niyeystay adna aad cibaado u niyeysatay khaalafta nabiya sala allahu calay wasalam nabigii khilaaftay oo waxaad ka khilaaftay xagga baatinka idan mukhaalafaad ku jirtaa markaas mukhaalafaad ku jirtaa sidaa darteeda dadkaas inaysan dad sunna ilaalin ahayn agsarkoodu waa gararxiir garkuna waa waajib in la xidhaana xaaraan qadca wey biijmaaci lmuslimiin ma ahan in jumhuur aan leenahay maraatibulijmaacu ku soo naqlinaa ibnulxasmi oo uu leeyahay ijmaac way muslimiintao dhan ku ijmaaceen in sakiin garka lagu xidhaa inay xaaraam tahay in la jaro oo la gaabiyaa waa masalo khilaafiya jumhuurtan waxay qabaan waa xaaraan waana waajib garka in la daaya waana sida nusuusta sariixa ku soo aroortay laakiin haddana ijmaac maahan yaan la jarinto oo masale khilaaf ku jiro laakiin in la salka sakiin laga mariyaa xaaraan qadcana weeye iyadu waa ijmaac soo ma jeedid salkay ka marinayaan mas'aladii ijmaac aheed inay xaaraan tahay waa ku dhaqmayaan xaaraantaas sunnadii qadciga aheed oo nabigana waa khilaafayeen tintana waa kala rogaayeen waxay nabiga u kala rogmin idan marka waxay ku tusaydaa jahliga camiiqa ah oy ka fog yihiin cilmiga iyo siday uga fog yihiin mutaabacada nabiga sala allahu calay wasalam kaasna waxa weeyaan maa facalahu bixasabi alcaada waa mubaax xukunkiisu laakiin waxaa laga rabaa daahiran wa baadina oo wuxuu nabigu caado u sameeyey haddaad cibaado u samayda nabigu waad khilaaf mubaax adiga kuuma ah labadaas halkaasaan kaga gudbaynaa matniga ku soco marka midba meelaan uga dardari doonnaa wixii aan isna meeshaanu ka tegin wamaa ficilkii habata uu sugnaaday khusuusuhu gaar noqoshadiisa bihi nabiga uu ku gaar noqday wadaalika mihaalkii ka qiyaami leyli ka wujuubi qiyaamileyl qiyaamleylka waajibnimadiisaoo kale weeye falaa sharikata la wadaagsi likayrihi nabiga kayrkiis uma sugnaanin fiihi ficilkaas uguma sugnaan mas'alada saddexaad waxay tahay oo afcaasha nabiga ka mid ah annaga saddexay noo tahay laakiin matniga kitaabka hadii la raclabay noqon midda saddexaad waxay tahay waa wixii uu ficloo nabigu sameeyey ayna sugnaatay inay nabiga khaas u aheed wuxuu noqon karaa shaygaasu cibaado wuxuuna noqon karaa caado cibaaduu noqon karaa kal wisaali sida xiriirintoo kale nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid aheyd cibaadooyinkuu samayn jiray inuu maalin soomo habeenkii uusan afurin maalinka ka dambeeya uu ku xidhiiriyo oo laba maalmood ama ka badan uu soonaanaado taas waxaa layidhahdaa wisaal a la yidhahdaa nabiguna ummadda waa ka reeb ummadda nabigu waa ka reebay asagaa samayn jiray asagay qaas u tahay marka waana cibaado waxaa ka mid ah aqwaasha alcilmiga gobol ka midoo qabaan qiyaamulleylka nabigu keligiis waajib ku aha ummadda kaleeto kuma waajibin aqwaasha qowl ka mida weeye qowl ka mida wuxuu leeyahay marka nabiga sala allahu calay wasalam salaatuleylku waajibuu ku ahaa yaa ayuha almuzammil qumil leyla ilaa qaliila nabigaan isduuduubayo istaagoo salaatuleyl habeenkii u taagna wax yar marka laga reebo marka alcilmiga gabal ay yidhaahdeen qiyaamuleylku waajibuu nabiga si gaara u ahaa ahlucilmiga gabal waxay leeyiin waa la nasaxay wujuubkiiyo sunnu u ahay marka dambe ummaddu kala mid aha marka qowlkaas haddaan qabanno iyo wisaalka oo kaleeto waa cibaado nabiga khaas u aheed xagga caadadana waxaa nabiga u bannaaneed inuu guursado afar dumara ka badanoo sagaaluu iskugu keenay guur waxaa u bannaaneed lafdulhiba inuu ku guursado haddii gabaru tidhaahdo mu'minad ah naftaydaan kuu hibeeyey waa aqbalay nabigu hadduu yidhahdo xalaalay saas ugu aheed ee waxweye sawajtuka iyo qabiltu uma baahnayn waxaa ka mid ahayd weli la'aan ayaa nebi moxamed sala allahu calayh wasalam inuu guursado ay u bannaaneen weli la'aan gabadha iyadoon weligeed ku xidhin guursa karin waa u bannaaneen waxaa ka mid aheed wuxuu guursan karay mihir la'aan wuxuu guursan karay shuhuud la'aan intaasoo dhan khasaa'istiisay ka mid intaasoo dhan khasaa'istiisay ka mid marka khasaa'istiisa haddee kutubaa laga alifay kutub dhan ayaa laga alifay khasaa'ista nabiga kaliya taasna marka waa ficilka saddexaad wamaa ficilkii habata uu sugnaaday khusuusuu la gaar noqoshadiisa waxaan rabaa khusuusuu gaar noqoshadiisa bihi nabiga uu ku gaar noqdo wadaalika mihaalkii ka qiyaamileyl oo kaleba weeye falaa sharikata wadaagsi likhayrihi nabiga kayrkiis uma sugnaan fiihi ficilkaas uu la wadaagsado wixii nabiga inay khaas u aheed ay sugnaato qof kale uma bannaana inuu la wadaagsado maxaa yale khusuusiyadiya meesha ka bixe khusuusiyadiyaa ka baxaysa khusuusiyadiyaa ka baxayda qof kale xalaal uma ahan marka marka taasna waxay ku tusaydaa qolooyinka mufsidiinta ah ee u dooda dumarka in la xado gabdhaha in la xado ee la masaafeeyo ee yidhahda waxaasaa guur ah kidbiyaadka iyo been abuurka markay samaynayaan ay rabaan ummadda inay ku tashwiihiyaan oo ku tashwiishiyaan oo shubah ay uga dhigayaan waxay yidhahdeen nabiga sala allahu calayh wasalam xaasaskiisa gobolka mid ah uu welila-aan guursaday waa taasoo waa bannaanta qolada aad u sii xishoodka daran weliba ila waa kale xishood weyn qaara xoogaa aan waxaas karin oo nuucun tadayunu ku jira laakiin kuwa waqaaxada ay la fogaatay oo xishood laawayaalka waxay yidhahdaan nabiga xaasaskiisa gobolka mida sida maymuuno oo kale weligeedii kuma xirin ay yidhaahdaan marka jawaabta loogu jawaabaya waxay tahay labo koow haadaa kidbun marka ugu horreyda waaba beenba sababtoo ah saxiixbukhaariga waxaa ku taallaa ayadoo dhahayda zaynaba binti jaxshin dumarkii nabiga la hadlaya zawaja kunna ahaaliikunna wa zawajani allah min fawqi sabci samaawaat zawjaadkii nabi maxamed ee la hadlaya waxay leedahay idinka dhammaantiin ehelkiiniyaa nabiga idinku nikaaxiyey waa nas caddaynaya zawjaadka nabi maxamed nabiga ehelkooduwa ku nikaaxiyey sooma jeedid marka laga reebay zaynaba binti jaxshi ayadana allaha ku nikaaxiyey toddoba sano ka koraa laga soo nikaaxiyey marka maymuuno weligeed ma nikaaxin sal male soo isbaati waxaad keentaa hebeelaa nikaaxiyey welina uma ahayn welina uma ahayn haddaadan daba dhigin waa kidbiya lagu leey welina uma ahayn waa inaad soo daba dhigtaa qof axadka nikaaxiyey weli uma ahayn waa inaad keentaa weli uma ahayna lagaa rabaa hebelaa nikaaxi waa kaasa maxaad u leedahay weligeedaa nikaaxi hebel weli uma ahayn a lagaa rabaa inaad keento waa koow marka ugu horeyda marka waxaa lagu jawaabaya nafyi marka labaadna fardan wa taqdiiran inaan sallimno ka dhig hadday dhici laheed oo aan sallimi lahayn sallimima mayneen in weligeedu uusan nikaaxin nabiga u bannaan tahayba waa masale laysla ogoliye adiga xaaraanay kaa tahay uguma dayi karti maxaa yeele adiga waa nas gaaraha soo arooray nas gaara inaan dumarka la guursan karin weligoodoo nikaaxya mooye nabigana haasa uta waa guursan karin marka hadday dhici laheed waysan dhicine nabiga waa u bannaanta khilaaf male inay u bannaanta welilah inuu guursado khaasay u tahay qofna inuu uga dayda uma bannaan xaaraani karta qofkan inuu uga daydo labadaas jawaabooda loogu jawaabo wamaa facalahu waa ficilka afraad oo afcaasha nabiga ka mid a wamaa shaygii facalahu nebigu uu sameeyey bayaanan caddayn oo limujmalin uu caddayna maalan mujmal amar mujmalaha soo arooray aqiimu salaa salaada ooga markaasaa nabigu dadka hortooda inta mimbarka korayuu ku tukaday markuu salaaddii ka baxay wuxuu yidhi innamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii waxaan nuucaas u yeelay inaad igu dayataan salaadaydana barataan nabiga caddeeyey marka aqiimu salaa marka wamaa facalow nabigu wixii uu sameeyey bayaanan caddayn limujmal uu caddaynaa soo qadaro mujmal uu caddayna amar mujmalaha soo arooray amar mujmal ah soo arooray sida aqiimu salaa markaasaa nabigii caddeeyey sala allahu calay wasalam kow imaa bilqowli inuu ku caddeeyo ka qowlihii sida nabiga qowlkiisa oo kale oo uu yidhi salluu tukada kamaa sidii u tukada ra'aytumuuni aaday aragteen usallii xaale aan u tukanaa ow bilficli ficil inuu ku caddeeyo ka qadci saariqi sida tuugga goyntiisa min alkuuci curcurka laga gooyo ama halkaas ay calaacasha iyo dhudhunku iskaga dhegan yihiin tanna waxay tahay waa nuuc ka mida afcaasha oo nuuca afraad ah wuxuu yahay amar mujmalaha soo arooray amarkaas mujmalka wuxuu noqon karaa amar ilaah xaggiiska yimi qur-aanka sida aqiimu salaa aatu zakaa wuxuu noqon karaa amar nabiga xaggiisa ka yimid oo xadiia faidaa ra'aytum minhaa shay-an fasalluu markuu ka hadlahay qorax madoobaad haddaad qorax madoobaata iyo dayax aragtaan salluu tukada laakiin salaaddii see loo tukana salluu tukada waa amar soo maahan laakiin kayfkii loo tukadaha salaatulkusuuf caddaynay rabta soo maahan marka nabigaa caddeeyo ficlanuu dadka u tujiyey salaatulkusuufki isagaaba tujiyey marka amar mujmala markuu soo arooro ficil uu sameeyo uu ku caddeeyo ficil uu sameeyo uu ku caddeeyo watakiduu min maqaami ibraahiima musallan allaa yidhi maqaamu ibraahiimka meel lagu tukada ka dhigta markuu dawaabka dhammeeya nabigu inta meeshu istaagay isagoo aayadda akhraa uu laba ragca ku tukaday qaabna u tukaday waa amar mujmaloo soo arooray oo nabigu caddayna caddayntaas wuxuu ku yidhi labay ku sugnaa kartaa imaa bilqowli qowl inuu ku caddeeyo nabigu qowl qowlka aaday u badanta isagoo qowl wax ku caddeeyey nabiga sala allahu calay slam sekadaaba ka mida fiiri waxaa soo arooray wa aatuu xaqahu war beerta badarka laga gooyey xaqiisa bixiya yowma xasaadi maalinta la jaro waa mujmal xaqiisa bixiya xaqaas waa nuucee qadarkee qadarkiisiyaan la garanay nabiga caddeeyey oo yidhi fii maa saqati asamaa'u aw ilcuyuunu aw kaana cafariyan falcushur wax alla wixii roob ku baxa badar iyo wixii il iyo qulqulayda weli iska waraabiyo amase xididka ka ada biyaha tobanaad u qalbina meelaad bixina wa fii maa suqiya binadxi nisfu lcushri wixii la waraabiyo qarash lagu waraabiyana toban inta loo qaybiya meel ka mida aa la kala bara barkaasa la bixina marka qowluu ku cadeeyey mujmalkaas qowlu ku cadeeyey laakiin wuxuu ku miaalay qowl nabigu wax ku cadeeyey musanifku salluu kamaa ra'aytum nusalli laakiin miaalkaa sax maa ilaa macno kale inuu la jeedo maahan waana dhici karta inu macnahaas ula jeedo sababtoo ah allah markuu yidhi aqiimu salaa salaada ooga qaabkii loo tukanay mi aayadda ku cadda waa mujmal soo maahan haddii nabigu inta soo istaago yidhaha salluu kamaa ra'aytum nusalli oo uu iska tago soon ficil samayn intaas ma lagu fahmi karaa qaabka loo tukana salluu kamaa ra'aytum nusalli mana tukano salaaddii ma tusin ficil isagoon samayn qowlkaas ma lagu fahmi karaa salaadda nabiga laguma fahmi karo qoonkaanu hal shay u caddaynaa ficilkii nabigu sameeyey inuu ahaa bayaanan limujmali lqur'aani mujmalkii inuu ficilkaanu caddaynayo qowlkaanu tusa ee qowlkaanu bayaankii maaha nabigu sala allahu calay wasalam laakiin salaadda qowlanna waa ku caddeeye ficlanna waa ku caddeeye ficlan waa ku caddeeye inta mimbarka koruu laba ragcad tukada yidhi waxaan saas u yeelay inaad igu dayataan oo salaadeyda barataan inaad ugu dayataan oo salaadeyda barataan qowlna waa ku caddeeyo almusiica salaatahu nin kala dhihi jiro salaada ku cayaaray nabigu waa u bilaabay weesu inta uga bilaabay salaam ku gaarsiiye qowl asaga ugu meerina marka qowlan waa ficlanuu salaada ku caddeeyey sekadana qowlanuu ku caddeeyey xajkana ficlan iyo qowlan baa ku caddeeyey ficilkaana badnaa oo nabigaa yidhi khuduu cannii manaasikakum lacallii laa alqaakum bacda caami haada markaasuu bilow ilaa dhammaadu xajkii waday asagoo afkana ka hadlaa marar badan marka imaa bilqowli qowl inuu ku caddeeyo ka qowli uu yidhi salluu kamaa ra'aytum in usalli u tukada saad aragteen ana u tukana marka hadalkaanu caddayn mujmalkii la caddayna maahan laakiin xadiidku wuxuu tusaa ficilkii nebigu sameeyey markuu tukanayey ficilkaas inuu bayaan u ahaa mujmalka qur-aanka war ficilkaasa inin caddaynayo ficilkaas ku dayda wey xadiidkaanu aw bilficli ficil inuu ku caddeeyo ka qadci saariqin in tuugga laga jaro minal kuuci ilaahi weynaa markuu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahumaa gacmaha ka jara halkaa laga jaraa ficla nabigaa jaray halkaasaa laga jaraa saxaabadaa jareen halkaasaa laga jaraa curcurka ee gacanta dhudhuunka iyo calaacasha meesha iska hayaan ee lulata halkaasaa laga jaraa ficilkaas wuxuu bayaan u yahay qowlkii alle oo mujmalka oo ah waa gacmaha ka jara meeshii uu caddaynaa waa ficil uu nabiga wax ku caddayna nuucaas marka qowlna nabiga wax waa ku caddeeyey ficli wax waa ku caddeeyey waa ku caddeeyey wuxuu yidhi fa huwa nuucaasu muctabaru waa mid la tixgelinaa ittifaaqan fii xaqi kayrihi nabiga qayrkiis xaqiisa nuucan marka oo uu nabigu u sameeyey bayaanan limujmalin ayada itifaaq weeye nabigana marka ugu horeyda inuu sameeya waajibay ku tahay liwujuubi tabliiqi calayhi marka dambaydana ummaddu inay uga dayataan laga raba oo ummaddana xaqaas waa laga raba nuucaas oo uu sameeyey bayaana limujmalin marka horeeya nabiga isaga waajibay ku tahay mar walba oo maxaa dhacay waa liwujuubi tabliiqi calayhi nabiga waajib waxaa ku ah inuu dadka diinta gaarsiiyo oo u caddeeyo koo marka uu ummadda u caddeeyo ficilkaas ummaddo dhan waa laga rabaa laakiin ma waajiba mase waa sunna waa la kala qaada waa la kala qaadaa mujmalka nabigu caddaynaya hadduu waajib ahaa bayaankaanuna waa waajib ficilkaas nabigu waajibnuu tusaa maalan salaadda waa waajib ilaha yidhi aqiimu salaa war salaadda ooga qaabkii nabigu u tukaday ficilkaas in loo tukadaa waa waajib sakada waa waajib oo alla yidhi waaatu zakaa sakada bixiya in waxaweyn raashinkii beerta ka soo go'ay hadday roob ku baxday toban inta loo qaybiya meel la bixiya ficilkaas waa waajib marka ficilkaas nabiga mujmalka uu caddaynaa hadduu waajib ahaa ficilkuna waa waajib maxaa soo haray mujmalka nabigu fasiraa hadduu manduub ahaa ficilkuna manduub noqona tusaale allah markuu yidhi wattakhiduu min maqaami ibraahima musalla nebi ibraahim meeshuu ku istaagay musalla ka dhigta meeshaas in lagu tukado meeshaas in lagu tukado oo maqaam ibraahimka lagu tukado waa sunno sida ijmac ku soreen ibn cabdilbar iyo xaafid ibn xaji fatxibaari uu ku soo rara ibn cabdilbarina waxa wey tamhiidka waa sunno maadaama ay sunno tahay nabiga caddaynta uu caddeeyey marka koobaad isaga waajibay ku eher liwujuubi tabliiq calayhi kadib sunnay u tahay ummaddana sunnay u tahay marka ficilkan oo uu sameeyey bayaanan limujmalin labaa loo qaybina mubayanka kan la caddaynaya hadduu waajib yahay ficilkaas waa waajib marka koobaad oo nabiga sal marka isaga waajibay ku tahay laakiin inta ka dambayda nabigana waa ku waajib ummaddana waa ku waajib haddii ficilkaas uu nabigu ku caddeeyey shay sunnaana marka koobaad nabiga isaga waajibay ku tahay ilaa ummadda inuu wax u caddeeyo waajib ku yahay markaas koobaad marka inta ka dambayda nabigana sunnay u tahay ummaddana sunnay u tahay wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak cala nabiyina maxamed